madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa goor dhoweyd ku dhawaaqay xaalad qaran oo deg deg ah si lacag uu ugu helo dhismaha derbiga kala qaybiyo xuduudda maraykanka iyo mexico isagoo aan koongareeska ogolaanshiye ka helin talaabadan ayaa kusoo beegantay saacado kadib markii mudanayaasha aqalka sanadka ay meel mariyeen sharci miisaaniyadeed aanay ku jirin lacagtii uu dalbaday trump ee uu doonayay inuu ku dhiso derbiga maxamed colaad xasan oo stuudiyaha nala fadhiya ayaa warbixintii ugu dambeysan u haya mahadsanid falastiin madaxweyne trump ayaa u sababeeyey go-aankan uu qaatay ee xaaladda deg dega ah iyadoo dad aad u fara badan iyo daroogo sharci darro ah ay ku soo qulqulayso maraykanka oo ay ka soo gelayso xuduudda sida uu sheegay
because we have an invasion of drugs, invasion of gangs, invasion of people, and it's unacceptable. We want to stop drugs from coming into our country.
Sababtu waxay tahay waxaa duulaan lagu ah muqaadaraad dad iyo kooxo gaangisa waana waxaan la aqbali karin waxaannu doonaynaa in daroogada dalkeenna soo gelaysa aan joojinno waxaan rabnaa in dembiilayaasha iyo gaangiska aan ka hor istaagno dalkeenna shaqada aan xuduudda ka qabanaynaa weligeed cid qabata ma jirto madaxweyne trump ayaa sheegay in wareegtadiisan madaxweyne ay sidoo kale awood siin doonto hay-adda hirgelinta sharciga socdaalka maraykanka ee marka lasoo gaabiyo la yidhaahdo ice
ice waxaa si xun ugu takrifalay warbaahinta iyo dimuqraadiyiinta laakiin sidaas oo ay tahay annaga ayaa caawinayna waxay doonayaan in ice ay ka takhallusaan sharcigana waa mid howshooda daryeelaya
tallaabadan uu qaatay trump ayaa ku soo beegmaysa iyadoo shalay aqalka senatka uu meel mariyey sharciga miisaaniyadda dowladda ee sanadka labada kun sagaaliyo tobanka si looga fogaado shaqo istaag mar kale ku dhaca qaar ka mida hay-adaha dowladda ee federaalka ah sharcigan uu kongareesku saxiixay ee ay labada xisbi ku heshiiyeen ayaa waxaa ku jira xayndaabyo laga dhiso xuduudda iyo lacag lagu horumarinayo farsamada casriga ah ee dhinaca ammaanka oo loo adeegsado xuduudda askar badan oo loo qoro ilaalada xuduudda iyo in la xoojiyo meelaha laga soo galo maraykanka dimuqraadiyiinta iyo kuwa aan ahaynba waxay hubaan in qorshaha xaaladda deg dega ah ee madaxweyne trump uu ku dhawaaqay uu caqabado kala kulmi doono dimuqraadiyiinta oo dacwado ka gudbin doona maxkamadaha dalka laakiin trump ayaa u muuqday mid u sii diyaargaroobay arrintaasi The order is signed, and uh, I'll sign the final papers as soon as I get into the Oval Office, and we will have a national emergency.
sharciga xaaladda deg dega ah waan saxiixnay waxaana xigaya warqad ku xeeran oo aan xafiiskayga marka aan ku noqdo saxiixi doono marka xaaladdii deg dega ahayd ayaannu gelaynaa waxaana nagala dacweyn doonaa maxkamadda sagaalaad inkastoo ay tahay inaysan taasi dhicin waxaana suurtagal ah in xukun aanan raalli ka ahayn ay rido haddana xukun kale oo naga dhan ah ayaa laga yaabaa inuu dhaco marka ugu dambaysa waxaannu tegaynaa maxkamadda sare halkaasi oo ay suurtagal tahay in xaqeenna aan ka helno markaana waan ka guulaysan doonaa oo aan ku guulaysan doonaa maxkamadda sare sidii aan ugu guulaysanay sharcigii mamnuuca qaxootiga
qaar ka mida xulufada madaxweyne trump ee kongareska ayaa hubaan la-aan ka muujinaya qorshaha madaxweynaha ballanqaadka madaxweyne trump ee dhismaha derbiga mexico iyo xukuumadda mexico inay bixin doonto lacagta ku baxaysa ayaa qayb ka ahaa wixii uu ku soo galay ololihiisii madaxtinimada loogu soo doortay sanadkii labada kun lix iyo tobankii laakiin mexico ayaa diiday inay trump ka caawiso hirgelinta ballanqaadkiisii olole
maxamed colaad xasan ayaa warbixintaasi nala socodsiinayay halkaad kala socotaana waa v o a washington